aad weli mataqaana da waxoga oo hadda dhamaystiran soomaaliya gobolka dadkii way carareen hadii carareen laba kamid ah dadkii cararay unbaa qarka kusoo hadlay wiilka ilaa hadda loo hayo sagaal bay haayeen sidaa tirada hadda loo sheegay goobta gaariga marka wadada loogu galo waa xagee
waxaa jira qandala minimum soddon kilomitr haala maragaala
haye
markada kole ciidan ku dhaqan yihiin kuwii xalay laba nin baa xalay soo hadashay kuwi dadka carara kamid ah saa hadda nambaradooda lama heli karo kuwaas hadda raadinayna ciidankana baa ku maqan yahay waxbaaba looga sugayaa balxaaladaas waxay ku damayso
gaariga goormuu kasoo baxay qandala
qandala shan iyo toddoba saac buu ka baxay halka qandala imise qof ayaa saarnayd
waxaan saaraa adigu ilaa dhow iyo toban qof ilaa afar iyo toban qof baan saaraa marka dadka lala degay iyo kuwa lasii daayay bal sharxaad naga sii tirada intay kala yihiin
sidaas u caddaynaya ninka duroolka waxa weeyaan dadka lala degay waxa weeye sagaal weeye waxa weeye afarna adiga shan qofna gaariga ka hadhay sagaalka lala degay ilaa iyo hadda labana soo hadlay xalay habeennimadii iyagu oo yidhi waanu ka cararay meesha markii nimankii ay nabada niman digeen nimankaasi warbuu cadda xalay kamaana helin haddana baradooda lama heli karo marka intaas ayaa nagu damaysan waxaad iga warantaa marka hadda wax gurmada oo aad dadkaasi kusoo badbaadinaysaan oo aad qamuqaamisaan ma jirtaa
ha ciidanka saaka soxnada hore baxay ciidankii way jiraan meesha hadda iyaa warkas weynaa cidna saaka aada meesha
waxay wararku sheegayaan ragga lala degay inay askarta puntland ka tirsanaayeen
punjland dalayla kamid ah oo ilaas ilaafar ilaa filaya inay kamid ahaayeen weli askarada ma hayno iyagana dee markaasi ma aanay ahayn dad iyagu markaasi soogto iyo waxqabaysi saadkiismaqaatay ahaayeen marka iyaga laba kamid a kuwaa soo hadlay inta kaleetana waa dadka lala yahay hadda waxay ku dameeyeen laa dameeyaan waa tahay guddoomiye xaaladda qandara bal si guud nooga waran tan iyo intii aad kala wareegteen maleeshiyaadka daacish
intii looga wareegay maleeshiyaadka daacish magaalada qandara waxaa magaalada aada degan oo shacabka kusoo noqdeen ganacsigii iyo dhammaanba adeegyadii bulshada intooda badan ay ka socdaan wax dhibaataa ka jirana ma aanay jirin waxaa la odhan karaa sideedii horeeto ayaa uga socdaa ganacsigii dinac walba marka xaaladdeeda waa xaalad aada iyo aada u degan